iyaga qad xabidat inuu baaba'ay acmaaluhum camalkoogu wa min aghraadi tacbiir tacbiirka aghraaddiisi iyo ujeedooyinkiisa waxaa kamid ah can ilmaadi maadiga la cibaaraynayo bilafdi mudaaricina laga cibaaraynayo maadigii baa imikana mudaaric laga dhigaya sow mudaaric maadi laga dhigayo imika ma ahayn waa cagsi oo maadigii baan imika mudaaric u bedelaynaa xikaayatulxaal baa kamid a xaaladdii baad xikaayoonaysaa almaadiyati ee tagtay istixdaari suurati suuradii baad soo xaadirsanaysaa alghariibati ee cajiibka ahayd fil khayaal baad kusoo xaadirinaysaa shalay baynu sharaxnay masaladan soo maahayn dee dib ugu noqon mayno xikaayatulxaalka shalay baynu sharaxnay xikaayatulxaalku kii shalay aynu sharxaynay weeyaan naxwo wallaahu ilaahay alladii ka weeyaan arsala dira alriyaaxa dabaylaha oo fa asaarat dabayshu waxay kicisay soo maahayn dabayshu sooma kicisa siigo mudaaric baa laga dhigayo fa tusiiru waxayba kicinaysaa saxaaban daruur weyn bay kicinaysaa basi eg cirka waa sida imika waxay daruurtii meelahan taagan tahay oo kale ayaa mudaaric lagaaga dhigay waa xikaayatulxaalo dabayl dhacday oo daruuro waaweyn keentay bu ilahay kuwa xikaayatulxaal sii baa halkan lagu soo dhigaya fatusiiru ay bedela bedela fa asaarat bedela fa asaarad ilahay muxuu yidhi asaarad maadiya bedelkaygii maxaa la yidhi fatusiiru saxaaban baa la yidhi waifaadatu listimraar istimraarka marka la faa'iideynayana mudaaric baa laga dhigaa fii maa madaa wixii tegey dee aad loo istimraariyey naxwu low yutiicukum fii katiirin min alamri lacanidtum maynan shalay soo sharxin karna low yutiicukum hadduu idin yeeli lahaa nebi moxamed fii kaiirin wax badan oo min alamri ah lacanidtum waaba dhibaatoon lahaydeen de waynu garanayna xataa sabab nuzuulkii aayadda aynu ka soo hadalnay ay lastamara wuxuu daa'imay nebigu law istamara hadduu daa'imi lahaa baan u jeedaa calaa idaacatikum yeelidiina la halagtum waad halaagsami lahaydeen wax kastoo tidhahdiin hadduu nebigu haa uun idin leeyahay waad baabi'i lahaydeen alkhamis ka shanaad atacbiir cibaarayn weeyaan can ilmustaqbal baa la cibaaraynaya bilafdi ismi alfaacil ficilkii ficilkii mudaaric ayaa ismi faacil laga dhigaya ama ismi mafcuul naxwo halkaa bilafdi ismi alfaacilin buu inagidhiye wasmi lmafcuul muu yidhi laakiin awil mafcuul xagga dambe odhan doonaa iida naxw waina diina diinku waina diina diinku waa maalinta abaalkae qiyaamaduye waina diina qiyaamadula waaqicun waa dhici doonaa ismiga faacil culimmadu aad bay iskugu haystaan macnihiisu nooca uu yahay laakiin xaal ayaa loo badan yahay xaal iska dhe ismiga faacil macnihiisu waa maxay waa xaal laakiin mustaqbalna maaha maadina maaha arma fahante waa xaal bu ismiga faacil dalaaladiis de asliyada weeyaan xaal weeyaan haddaba qiyaamadu ma imikay dhacaysaa imikadan daqiiqadaasay socotaa meye waa mustaqbal ficil mudaaric bay ba ahayd haddaba in lagu guto waina diina la waaqicun maxaa in lagu gutaa maxay ahayd ficil mudaaric in lagu guto ayay ahayd iminka ficilkii mudaaric baa maxay laga cibaareeyey dee ismi faacil baa laga cibaareyey awil mafcuul baa laga cibaaraynaya ismi mafcuul naxwu daalika kaasi yowman maalin weeyaan majmuucun lahu laysku keenayo annaasu dadka eeg ismiga mafcuulna waa xaali ma iminkaa dadka laysku keenaya qiyaamadii meye waa wax soo socda ficilkii mudaaric baa ismi mafcuul laga cibaareyey wadalika kaasi liana alwasfayni labada wasfi almadkuurayni aynu soo sheegnay xaqiiqatun waxay xaqiiqo ku yihiin fi lxaali xaalka ayay xaqiiqo ku yihiin majaazun waxayna majaaz ku yihiin fii ma siwaahu waxa ka soo hadhay asaadisu ka lixaad atagliibu tagliib weeyaan waa adoo wax qaliba wahwa tarjiixu axadi shay-ayn labada shay midkood adigoo xoog badnaysiiye weeyaan rajaxa cala alaakharina ka rajaxa fii idlaaqi lafdi xagga idlaaqa lafdiga caleyhi dushiisa aad ku idlaaqaysid wadalika kaasi ka tagliib lmudaker mudakerka aad idlaaqaysidba weeyaan cala almu'anaf aad ka idlaaqaysid fii qowlihi tacala ilahay qowlkiisa wa kaanat min alqaanitiin maxaa loo baahnaa wakaanat min alqaanitaati sow maahayn wakaanat waxay ahayd inantaasi min alqaanitaati kuwa cibaadaysta ayay kamid ahay hablaha cibaadaysta dee jamc muanaf saalim weeyaan qaanitaat qaanitiinna waa jamc mudakaru saalim iyadii baa jamc mudakaru saalim laga dhigaya dadkii kamid ahay dee mudakerkii baa la xoog badnaysiyey mudakar iyo muanafba weeyaan qaanitiintu mudakerkii baa la rajaxay wakaanat min alqaanitiin baa la yidhi wa bilcagsi naxu alabaweyni alabaweyn oo kaleba wey tusaalaha sheekh waan ku haystaa iska calaamadiya alabaweynkaana abaweynku waaba aabe ama cagsiba ka hore sow mudakerkii aynu qalibnay maahayn mudakerkii aynu rajaxnay sow maahayn oo kaanat min alqaanitaati miyaa la yidhi mise min alqaanitiina baa la yidhi mudakerkii aynu xoojinay iminka waa bilcagsi buu ina yidhi oo mu'anaskaynu xoojinaa loo baahnaa tusaalahana wuxuu inooga dhigay abaweyni buu inooga dhigay abaweynina muuna ahayn mudakerkii aynu xoojinun isaguna waa kii hore laftarkiisii un oo abbi iyo hooyo ma umaani baa dee umaani buu noqon lahaa mu'anas waa la xoojiyaa umaani kolkaa abaweyni buu ina yidhi wa bilcagsi buu ku leeyahay taana iska calaamadiya bay la tahay su-aashaana waad aragtaa naxw alabaweyn oo lilabi iyo walummi uu ahaatay buu ku leeyahy wa ka tagliibi alahaf ka fudud baa la xoojiya calaa gayrihi baana laga xoojinaya naxw alxasanayni fi lxasan walxusein xasan iyo xuseen waxay culimadu yidhahdeen u yaqaan xasanayn xasanayn haddaba xuseynayni lama odhan xasanayn baa la yidhi markaas xasan baa la rajaxay xasan baa ka fudud xuseynku hadalkiisa xasan iyo xuseen xuseen baa fudud xuseen baa kolkaa iska tasniyaystay xasanayn baa la yidhi haddii xuseen la tasniyin lahaa maxay noqon lahayd xuseynayni bay noqon lahayd kii akhafka haba la qaatay وkتغليب الأكثر ka badan baa la qلiba عalى الأقل baana laga qلiba ka qwلihi تaعالى waa ilahay qowlkiisa لنkرiجنka waanu ku saaraynaa ya شhucaybu شhucaybow والadiina kuwiina waanu saaraynaa aamanوu rumeeye macaka macaaga ahaa min qaryatina magaaladan baanu kaa saaraynaa aw latacuuduna waxaad kusoo noqonaysiin fii milatina diinta yada latacuuduna fii milatina kolkay saa yidhaahdeen latacuuduna fii milatina cawdku waa maxay waa wax lagu jirayey oo inta laga baxay lagu soo noqday sow maaha haddaba شhucayb iyo dadkan raacay شhucayb marnaba diinta gaalada miyuu haystay maima haysanin dee laakiin dadka raacayso diinta gaalada ma haysanin oo kama inbixin oo kuma soo noq- ku- aad ku soo noqotiin ma lahe shucayb dee weligiiba gaal ma ahayn nabiyullaahi shucayb weligiiba gaal ma ahayn diintoodaana ma haysanin waxaa jira haddaba aw la tacuuduna bay yidhaha ilaahay ood ku soo noqotiin ku soo noqo diintani waxay tilmaamayaan inay markii hore diintan gaalada haysteen ay gaalo ahaayeen kolkaa dee shucayb gaal ma ahayn diintoodana ma haysanine shucayb inta raacday baa ka badan ee diintan gaalada haysan jirtay ka baxday kolkaa agsarkii bay raji- ayay rajixeen oo shucayb baa laga rajaxay lanukhrijanaka waanu ku saaraynaa yaa shucaybu shucaybow waladiina kuwiyowna waanu saaraynaa aamanuu rumeeyey ee macaka macaaga ahaa min qaryatina magaaladan baanu kaa saaraynaa aw latacuudunna waxaad ku soo noqona aw latacuudunna waad ku soo noqonaysiin buu kuleeyahay fii millatina diintayadii diintayadii baad ku soo noqonaysiin markii horeba diintooda ma haysane ay adkhala udkhila shucaybu shucayb waxaa la geliyey fi lcawdi noqoshada ilaa millatihim diintooda uu ku noqonayo maca annahu isagu lam yakun maba ahayn fiiha diintooda qad weligii uma kharaja minha waa ka- uma kharaja minha inuu ka baxay bay ka dhigeentee waad aragtaa oo wacaada uu uu ku soo noqday haddana takliiban xoojin lilaq- lilaksari aksarka lilaksari aksarkii baa la xoojiyey waka takliib alcaaqili caaqilkaa la xoojiyey calaa gayrihi maa laa yacqilkaa laga xoojiya ka qawlihi tacaala alxamdu amaani lilahi bay u ahaatay rabbi alcaalamiin caalamkao dhan rabbigooga ahaa eeg hadda caalamkani caalam markii caal- caalamiin iminka intaydaan jamcina caalamuun markaynu nidhaa caalamku soo wax caqli leh iyo waxaan caqli lahayn kulli maasi wallah soo caalam maaha caalamkaasi wax caqli leh sow kuma jiro waxaan caqli lahaynna sow kuma jiro waxa caqliga lihi wuxuu keensanayaa jimc mudakawsaalim in laga dhigo waxa maalaya caqilkaa jimc mudakawsaalim maa laga dhigi karaa may yaan la xoojiyey haddaba maalaya caqilkii baa la- aan caqligii baa la xoojiyey caqilkii kolkaasa jimc mudakawsaalim xaq looga dhigo caalamiin baa dili rabbi alcaalamiin rabbi alcaalamiin baa loo baahnaami karanaysa inaan jimc mudakawsaalim dee laga dhigin rabbi alcaalamiin rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sheekha waxaan aad iyo aad ula yaabaa khayr allaha siiye nin balaaqale buu ahaa intaa aynu ku qabqabsanay ma arkaysiin aynu lahayn halkaana ka saara halkaana ka saara ilaa cashiradii hore inay daabacaadda tahay way dhici kartaa inuuna wakti weyn oo ku filan sheekhu u helinna way dhici kartaa laakiin balaaqadiisa waxa kugu filan tusaalaha u dambeeyey waa kee tusaalaha u dambeeyuu ina siiyey waa kee kitaabka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa rabbi alcaalamiin kaa waa tusaalihii ugu dambeeyey kitaabka weeyaan alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u ahaatay allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhanba rabbigooga ahaa dhinac tusaaluu ka yahay dhinacna wuxuu ku xamdiyayaa allihii kitaabka u dhameeyey kitaabkii baa gebagabooday ma arkaysa dhinac caalamiin weeyaanoo dee caaqilkii la rajaxay dhinacna kitaabkii baa gebagabooday wa sala allahu allah ku salliyo calaa sayidina sayidkeenii muxamedin muxamed ahaa iyo wa calaa aalihi aalkiisii iyo wa saxbihi asxaabtiisii ajmaciina siday u dhannaayeenba tama halkaa waxaa ku gebagabooday cilmu lmacaani cilmu lmacaanigii wayelihi waxaa kusoo xigaya cilmu lbayaan baa kusoo xigaya wallahu ilaahay un baana almustacaanu kaalma aan weydiisanayna ilahay un baanu ka filanaynaa inuu hawshaana noo gargaaro buu ku yidhi halkaa waxay nagaga dhamaaday cilmigii cilmi macaaniga ahaa waana cilmiga ugu muhiimsan runtii waa cilmiga
kadib insha allahu tacaala waxaynu halkan cilmigii cilmulbayaanka ahaa cilmigaa cilmulbayaanka ah ayuu doonayaa sheekhu inuu halkan inoo soo bandhigo qawaacidka iyo waxa uu inoogu diyaariyey albayaanu bayaanka macnaahu macnihiisu fi lugati xagga luqada alkashf waliidaax bayaan waxaa loo yaqaanaa xagga luqada marka laga hadlayo waa kashfi la kashfinayo ama la faydayo wax qarsoonaa waa iidaax iyo bayaamin la bayaaminayo wax marka hore madow kaaga jiray kolka alkashf waliidaax ayuu noqonayaa bayaanku albayaanu bayaanka macnaahu macnihiisu fi lugati xagga luqada alkashf waliidaax weeyaan wa fi istilaaxi albulaga ragga ahlu balaaqada istilaax xoogana usuulun waa usuul iyo wa qawaacidu qawaacid yucrafu bihaa lagu baranayo iiraadu lmacnaa macnaha soo aroorintiisa alwaaxidi ee kelidiya biduruqin duruq iyo taraakiib lagu soo arooriyo oo yakhtalifu bacduhaa badhkood uu ka duwan yahay can bacdin badhka kale fii wuduuxi dalaala xagga cadida xagga dalaalada uu ku cad yahay buu ku leeyahay calaa nafsi dalika almacnaa macnaha uu naftiisa wuxuu sameeyey sheekhu ama wuxuu inoo bayaaminayaa bayaanka cilmigan cilmulbayaanka ah tacriifkiisii xagga luqada iyo xagga istilaaxa kii xagga luqada wuu inoo soo hormariyey kii xagga istilaaxa wuxuu yidhi cilmigan wuxuu leeyahay xagga istilaaxa bayaan waxaa loo yaqaanaa horta waa usuul iyo qawaacid usuul iyo qawaacid berigii horeynu sharaxnay waxba ku noqon mayno waa isku mid uun waa cadafkani waa cadfu tafsiir usuulun wa qawaaciduu leeyahay asal iyo qaacide ayuu ka yimid oo isku midun weeyaan daabid iyo qaanuun baynu kusoo deri jirna oon odhan jirnay afartaasi waa isku macno keliya halle waxay ku kala duwan yihiin ma jiro wa fi istilaaxi lbulaqa buu ku leeyahay bulaqadu waa jamcu baliiqin raggii balaaqada lahaa istilaaxooga bayaanka waxay u yaqaaniin waa usuulun wa qawaacidu usuul iyo qawaacid weeyaan iyo qaacidooyin
usuusha iyo qawaacidkaana yucrafu biha waxa lagu fahmaa ama lagu bartaa iiraadu almacna alwaaxid macnaha keligii ah soo aroorintiisa biduruqin lagu soo arooriyo duruqdani waa taraakiib biduruqin ay bitaraakiiba taraakiib lagu soo arooriyo taraakiibta oo yakhtalifu uu kala duduwan yahay bacduhaa bidhkood can bacdin barhka kale fii wuduuxi dalaala xagga dalaalada iyo wuduuxeega uu kaga duwan yahay calaa nafsi dalika almacnaa macnahaa uun hadda macnaha uun ku tusinayo dalaalada uu calaa nafsi dalika almacnaa uun ku tusinayo calaa nafsi dalika almacnaa jaari majruurku dalaaladan ka hor ayuu ku tacalluqaya fii wuduuxi dalaala tusintiisa ayaa sii cad calaa nafsi dalika almacnaa uun ku tusinayo tarkiibka noocaas oo kala ka ah ayaa loo yaqaanaa bayaan isaga tusaalayna siinaya walaa budda waxaan laga maarmayn min ictibaari almutaabaqa mutaabaqada in la in la qiimeeyo limuqtada alxaali muqtada alxaalka la qiimay ee la la mutaabaqaynayo daa'iman weligiiba mutaabaqatu muqtada alxaal intaa la qiimeeyaana mar kasta meesha way kugu jirtaa oo waa lagama maarmaan buu ku leeyahay mutaabaqatu muqtada alxaal marley waa shay la qiimaynayo oo meesha kugu jira marna lagama boodayo buu ku leeyahay mutaabaqatu muqtada alxaal walaa budda waxaa lagama maarmaana min ictibaari almutaabaqati mutaabaqada ictibaarinteeda limuqtada alxaali muqtada alxaalka la mutaabaqaynayo daa'iman daa'imkii weligaaba waxaa lagu leeyahay mutaabaqadaasi waa shardiye ku baraarug oo la soco mutaabaqadu inay tahay shardi meesha yaalla loona baahan yahay lagana tegi karaynin tusaaluu ina siinaya falmacna alwaaxid macnaha waaxidkiihi ka karami sacdi ninka sacad la yidhaha deeqdiisaba weeyaan buu ku yidhi karamu sacd nin sacad la yidhahabaa deeqsiya karamkaasi waa macno waaxida soo maahayn yudallu calayhi haddaba waa la istusiyaa taaratan mar waa la istusiyaa bidariiqi tashbiih baa la isku tusiyaa bian yuqaalo waa in la yidhaahdo sacdunka xaatimin haddii sacdunka xaatimin la yidhaah oo dariiqii noocaas oo kale ahaa la isku tusiyo sacdunka xaatimin karamkii baa laga warramayaa soo maahayn sacdunka xaatimin karamkii baa laga warramaya oo xaatim oo kalea laga dhigay xagga deeqsinimada wa maratan marna bidariiqi almajaas baa la isku tusiyaa dariiqii dariiqulmajaaska ahaa bian yuqaala waa in la yidhaahdaba ra'aytu baxran fii daari sacdin ra'aytu baxran bad baan arkay fii daari sacdin ninkii sacad ahaa daartiisii baan bad ku arkay kolkaa dee bad daar soo gashay eeg fii daari sacdin weeyaan hadda waa qariina la soco fii daari sacdin bad edeley guri yar may ku xidhoon kartaa waxa guriga ku xidhoodaa muna nin deegsiya ahayn kolkaa karamkiibaa iminkana la istusinayaayo calaa dariiqi alisticaara la isku tusiyey wa ukhraa bidariiqi alkinaaya mar kalena waxaa la isku tusinayaa dariiqii dariiqulkinaayada ahaa bian yuqaala waa in la yidhaahdaba sacdun kasiiru bamaad ninkani hee wuu dambas badan yahay bimacnaa waa deeqsi deeqsi weeyaan wuxuu ka tegey sheekheennu bidariiqi alxaqiiqa xaqiiqadii waadixa ahayd si loo sii ogaado oo dariiqada waadixiina waa loo yidhaha sacdun kariimun mar sacdun kariimun haddaad tidhaa iyo sacdunka xaatimin haddaad tidhaa iyo ra'aytu baxran fii daari sacdin haddaad tidhaahdo iyo sacdun kasiiru ramaad haddaad tidhaahdo intaasoo macnaba waa isku shay qura un wuxuu ka tegey hal kale ayuu ka tegey majaaska mursalka ah majaasulsticaaro weynoo keenoo ra'aytu baxran fii daari majaasulsticaaro sow maaha majaaska mursalkiihina sacdun kasiiru layaadi hadduu yidhaha sacdun kasiiru layaadi wuu qacmo badan yahay ayaadi waa jamcu yadin kolkaa dee qacmuhu qacantu laba may ka badan kartaa sacdun kasiiru layaadi wuu qacmo badan yahay waa majaas mursal weeyaan calaaqadiisuna waa sababiyo kolkaa mar majaas mursala la cibaaraynaya oo sacdun kasiiru layaadi baad odhanaysaa marna majaasulisticaaraad qaadanaysa oo ra'aytu baxran fii daari sacdin baad odhanaysaa marna kinaayaad qaadanaysa oo sacdun kasiiru ramaad baad odhanaysaa marna majaas tashbiih baad qaadanaysaa oo sacdunka xaatimin baad odhanaysaa marshanaadka waa la yskaga aamusi karaa laakiin marshanaadku waa xaqiiqa sacdunka sacdun kariimun waa deeqsi ama jawaadun shantaa tusaale ayaa wax kastood aragto shantaa waddaad u mari kartaa bayaanku waa haddaba cilmiga ku baraya macno kasta oo keligiiya waddooyin kala duduwan inaad ku sheegi kartid waddooyin aada u kala duduwan ayaad ku sheegi kartaa khudabada ayay u fiican tahay inay qaanuunkan ilaaliyaan qaanuunka noocan oo kalea dadka khudabada ee khudbooyinka soo jeedinaya ama wucaada ee wacdiga jeedinaya inay duruuqda noocan oo kalea ku dhaqmaan baa u wanaagsan sababtu waxa weeyaan ninkii markaas mar tashbiih wax ugu sheegtid marna dariiqulisticaaraad wax ugu sheegtid marna aad dariiqulmajaas mursale wax ugu sheegtid mar aad dariiq alkinaayo wax ugu sheegtid marna aad dariiq sariixa wax ugu sheegtid dee ninkani dhagax maahae marunbu wax fahmi hadalkaagaasi malunbuu gelayaa adigu u warwareeg taraakiibtan tirada badan soo ilaahay qur'aanka sabca qiraa'adi nooguma soo dejinin sabcata axruf soo kuma soo dejin saddex xuruufood oo laynoo sheegay waa ninkii qiradani dhibta qiradan kale ha u dabacdo tan inuu la keeni karo kay tani dhibtaana tanuu la keeni karaa kay tan kale dhibtaa tan kaluu la keeni karaa adoo dadkan ku fahmi weydi kan kalead ku fahmaysaa weeyaan haddaba iminka bal aynu dib ugu noqono falmacna alwaaxid macnaha waaxidkiihi ka karami sacdin waa ninka sacada deeqdiisa oo kale eh yudallu calayhi waa la istusiyaa taaratan mar baa la istusiyaa bidariiqi tashbiih baa la isku tusiyaa bian yuqaala waa in la yidhaahdo sacdun ka xaatimin oo kale wa maratan marna waa la istusiyaa bidariiqi almajaas baa la isku tusiyaa bian yuqaala waa in la yidhaahdo ra'aytu baxran fii daari sacdin wa ukhraa mar kalena bidariiqi alkinaaya la isku tusiyaa bian yuqaala waa in la yidhaahdo sacdun kasiiru ramaad walaa yakhfaa ma qarsoono anna bacda haadihi taraakiib taraakiibtan qayb ka qayb ka tirsani awdaxu inay aad u caddahay min bacdin barhka kale kamaa satacrifu sidaad baran doonto hadalladani aad bay usii kala cad yihiinoo macnaha way ku kala tusin og yihiine la soco fii wuduuxi dalaalidii buu iminka daba jooga wuduuxu dalaalihii uu tilmaamayey wuduuxu dalaalihii ayuu iminka daba jooga waa noocaasoo wuduuxu dalaalaha aad bay ugu kala duduwan yihiin wa mawduucu haada alcilmi cilmigan mawduuciisu alalfaadu waa alfaada iminkana mawduucu waxa la yidhaha buu inoo galay kolkuu tacriifkii ka hadlay mawduuc buu haddana ka hadlaya kolkaas sababta keensatay alif iyo ba buu u qaybiyeyoo alifku wuxuu ahaa tacriifka bacduna waxa weeyaan mawduuca waxaynu soo sheegnay kolkaynu kitaabka baya- bilaabaynay mabaadi ina mabaadi kula fannin cashara alxadu walmawduucu uma samara halkaa wa inagii soo marnay oo xad waxaa jira toban ka kooban oo fanni kastoo la bilaabayo loo sheego kolka ina mabaadi kula fannin casharadii weeyaano alxaddu buu sheegay oo xad iyo tacriifkiisii way noo tilmaamayo wuxuuna yidhi haddii bayaan sheeg lagu yidhah ma huwa albayaan haddii lagu yidhaah waxaad kaga jawaabaysaa albayaanu huwa usuulun wa qawaacid yucrafu biha iiraadu almacna alwaaxid bituruqin yakhtalifu bacduha can bacdin fii wuduuxi dalaalati calaa nafsi dalika almacna haddii lagu yidhaha mawduuciisu waa maxay isagaa ka hadlayo dhegeyso wa mawduucu haada alcilmi cilmigan mawduuciisu alalfaadu waa alfaada alcarabiyatu ee carabiga ah alfaada carabiga ayuu ayuu ayuu ka hadlayaa buu ku yidhi min xaysu almajaas markaynu ka eegno xagga majaaska iyo walkinaayatu kinaayada min xaysu almajaas walkinaaya miyaad fahmaysaa wuxuu uga jeedo min xaysu almajaas walkinaaya wuxuu uga jeedaa alfaadaynu ka hadlaynaa baa la yidhi ma xagga bilihiiyo icraabka waa maya oo naxwaa iska lahayd alfaaduu ka hadlayaa buu yidhi ma xagga iclaalka iyo sixada waa maya oo sarfi baa iska lahaa alfaaduu ka hadlayaa buu inagu yidhi alfaadanu ka hadlayaa ma xaggii waxa weeye shiddadii iyo de wixii tajwiidku ka hadlayey waa maya alfaaduu ka hadlayaa buu ina yidhi ma xaggii ricaayat lmutaabaqadiiba ricaayat mutaabaqati muqtada xaalkiiba waa maya oo yaa ka hadlayey kaana macaanigaynu soo dhamayna ka hadlayey alfaadan haddaba uu ka hadlayo waa min xaysu almajaaz walkinaaya xagga majaaska iyo kinaayada markaynu ka eegno ayay noqonaysaa buu ku leeyahay wa mawduucu hada alcilmi cilmigan mawduuciisu alalfaadu alfaada weeyaan alcarabiyatu carabiga ah min xaysu almajaaz xagga majaaska iyo walkinaayatu kinaayada markaynu ka eegno wa ama takalumuka hadalka can ilxaqiiqati iyo watashbiih laga hadlo haddaba haddii inulaanahun majaaskii iyo kinaayadii weeyaan waxaa laga hadlayaa culimad badan isagoo ka xaqiiqiya tashbiih ba ka hadlaan wuxuu ku leeyay waa istidraad oo istidraadku waa dikru shay fii gayri maxallihi limunaasabatin baynahuma istidraad majaasku asalkuma leh fannigan waa loo yar baahday oo kumeel gaadh sallaan baa loo aynuu soo qaadanaynaa waayo majaaska tashbiihu hadda cafwan tashbiihu fanigeennan asalkuma leh tashbiihu waa qismi xaqiiqada ka tirsan markanuu sheekhu ina leeya waa ma takalum can alxaqiiqati watashbiih cadafkan iyuuna muqaayir kumoodsiinin oo xaqiiqadii tashbiihu laba inay kala yihiin yuuna kumoodsiinin tashbiihu waa qayb yar oo xaqiiqada ka tirsan weeyaan haddaba xaqiiqada in laga hadlaa meesha ma taalo oo halkan inooguma qorno sababta tashbiiha looga hadlaana waxa weeyaan tashbiiha aynu ka hadlaynaa waa sallaan oo majaaska qayb ka tirsan ayaa tashbiiha ku dul dhisan maadaama fannigan majaaska lagaga hadlayaiyo kinaayada dee majaaskii qayb ka tirsanaydna ay tashbiih ku dul sinaysan tahay dee tashbiihiina ha laga hadlo kolkaa tashbiih waa sallaan ahaan qaybta majaaskee ku dul binaysan qaybtaa uun eegid la eegayo weeyaan majaas kastaa kuma dul binaysne qayb kamida unbaa ku dul binaysane la soco wuxuu ku leeyahay wa ama takalumuka hadalka can ilxaqiiqati watashbiih laga hadlayo falaysa maqsuudan maqsuud ma aha bidaati daatadiisa loo qastayo fii cilmi albayaani cilmiga cilmulbayaanka ah maqsuudun bidaat maaha buu ku leeyahay maqsuudun bidaat maaha buu ku leeyahay halkan waa kii aynu odhan jirnay waadicna waynagii keeni jirnay mabaadida waadicuna wuu ku jiray yaa cilmiga dejiyey cilmigan waadicii cilmiga dejiyey baljooy kumu ahaa wa waadicuhu waadiciisu أبو عبيدة ويا نك أبو عبيدة لو رنشري وأن عانو الله ولا قرن أيوه أبو عبيدة الذي أبو عبيدة أوه دون ديوان قليي مسائل هذا العلم علم كان مسائل كيسة في كتابه بكل ديوان قليي المصمم إلى قم قعابه مجاس القرآن كتاب واحد كذا مجاس القرآن يلا يليه أبو عبيدة كتاب كيسة مجاس القرآن كأ كتاب كأ يكون ديوان قليي وما زال كمزول ينمو إنو زياده شيئا فشيئا كل شيء شيء إنو أصلي قرنه ما كم زياد حتى وصل إلى يوجسوجاره إلى الإمام عبد القاهر إلى إمامك عبد القاهر منك لو رنشري وسوجاره عبد القاهر الجرجاني فأحكم مركز وصغي إمامكو أساسه أساس كيسي بصغي وشيد وحدثي وأتكيي بناءه لسكيسي أي أتكيي ورتب وحو ترتيبي قواعده قواعد كيسي وتبعه عبد القاهر وحصير راعي الجاحد نكي جاحد لو رنشري جاحدنا عبد القاهر بصير راعي وابن المعتز بصير راعي وقدامى يا صير راعي وابو هلال العسكري رقاصوا لني وحي كقيب قاتل قواعد كي عبد القاهر شاقي إنه لذبضه وآثان waxaynu tilmaamaynay mabaadida mabaadida tobanka ah saddex buu imika inoo inoo soo sheegay tacriifka wuu inoo sheegay waa kow mawduuca wuu inoo sheegay waa laba waadica wuu inoo sheegay waa saddex faa'iidada fannigan ka warran bayaanku faa'iidada uu leeyahay ka warran wa thamaratuhu fannigan faa'iidadiisu alwuquufu istultaag weeyaan calaa asraari kalaami alcarab kalaamka carbeed asraartiisa iyo sirtiisa laistultaago mansuurihi ka nasriga ah iyo wa manduumihi ka nadmiga aba kalaamka carbeed sirta ku jirta in la ogaado ayaa loo baahan yahay iyo wa macrifati maa kii garashadiisa fiihi kalaamka carbeed ku jiray oo min tafaawutin kala tagga ah fii funuuni alfasaaxa fasaaxada noocyadeeda lagu kala tegayo wa tabaayunin kala fogaanshaha ah fii darajaati albalaaqa balaaqada darajooyinkeega lagu kala fogaanayo allatii taasoo yasilu bihaa uu gaadhayo ilaa martabati icjaazi alqur'aan icjaazkii qur'aanka ahaa martabadiisii gaadhsiinaya alkariim iyo kariimka ahaa qur'aanku الذي كاسو حار الجن جنك وكو وريري iyo wal insu insuguba fi muxaakaatihi shabihidiisa wacajazu ay awoodi kari waayeen can ilityaani inay la yimaadiin bimilihi isagoo kale jin iyo insiba way la iman kari waayeen lamana iman karaan dee jin iyo insi lama iman karaan muqadima allafdu haddaba lafdiga in cuyina haddii la cayino lafdiga waxa loo yaqaan haddii la cayino buu yidhi biizaa'i macnan macnaha muqaabilkiisa haddii loo cayino haddii lafdi la cayino oo macnaha muqaabilkiisa loo cayino buu ku leeyahay liyadulla inuu kutusiyo liyudalla calayhi in laystusiyo sumiya waxaa lagu magacaabaa mawduucan haddii lafdiga macno hortii lagu cayino lafdigii baa la cayinay macno hortii baa lagu cayinay markaasaa la leeyahay lafdigan macnahaa ayuu leeyahay lafdigii waa la cayinay sow maaha macnana waa loo cayinay sow maaha lafdiga maxaa la odhanayaa sumiya lafdu mawduucan lafdigu waa mawduuc oo lafdiga magaciisu mawduuc buu noqonaya والمعنى موضوعا له معناها لو دجينا موضوع له بو نقنيا والتعيين وضعا تعيين كاسنا وضع با لو يقانا هذا halkan fanni kale ayaa su'aashan kaga haboona fanniga kale su'aashan iyo inta yar kaga haboona fanniga ma garanaysa waa cilmu wadci ba jira cilmi luqada carabiga ka tirsan oo cilmi cilmi wadci la yiraahdo jira waynu heli doonaa insha Allah ta'ala tag badan baa cilmiga wax ka sharxay والله هذا موضوع iyo موضوع له iyo wadci hadii saddexda shay ii kala sheeg lagu yiraahdo lafdiga macnaha loo cayimay lafdigana mawduuc baa la yiraahdaa macnahana mawduuc lahu baa la yiraahdaa cayimida laftirkeegana wadci baa loo yaqaanaa wadci واللفظ لفظiga in cuyina hadii la cayino biizaa'i macnaahu macnihiisa muqaabilkiisa hadii loo cayino liyadulla calayhi inuu kutusiyana loogu cayino sumiya lafdiga waxa lagu magacaabaa mawduucan baa ayaa lagu lagu magacaabaa والمعنى معناها وحا لغو مغعابا موضوعا له با لغو مغعابا والتعيين تعيين كان وحا لغو مغعابا وضعا با لغو مغعابا ثم انه انت كذب ثم انه شاني بعد ذلك انت كذب اما الله يتصرف ان لغو ان لغو تصرف فيه لفظا ان لغو تصرف عند الاستعمال ما كلا استعمال ان لغو تصرف محل لوغا جيدا ان لا قادنين ميل كلا لو قادن او يتصرف فيه ان لغو تصرف عنده ما كلا استعمال iyo in lagu tasarrufo inta la qaataba meel kale loo qaato فالأول كهره وهذا لغو تصرفينه وهو يسوي الذي كويان لا يتصرف فيها لغو تصرفين عند الاستعمال سمي حقيقة يسمى حقيقة لفظك معنى انت لو دجيي انا دانا لغو تصرفين معنيه لو دجيي لو دايو حقيقة ليله لابوك يلي لفظك معنى لو دجيي امك محمد انا لي دجيي انا يوم بهدني لي دايي حقيقة على رنيا لغو ما تصرفين بكريغانتا يسمى حقيقة وثاني كثاني وهو الذي كويان يتصرف فيه لغو تصرف أيه عند الاستعمار ملك الاستعمال يك لغو تصرف أيه وياني فإن كان تصرف تصرف كادو يحي بإسناده حق إسناد بإسناده وإسناد تيسا إلى غير ما كي غير كي لو إسنادية حقه حق سوها أن يسند إليه إن لو- إن لو سو إسنادية كي حق سوها إن لو إسنادية وحنا هين بلو سو إسنادية سمي وحا لقو مقعابا مجاسا عقليا بلقو مقعابا أو إسنادا مجازيا بلقو مقعابا نحو بنى الأمير المدينة بويان بنى الأمير أميرك وسطاد ما هدي وسطاد ما ها أميرك وقعنتي سيقولك كمرسو إسنادك وحقي مجاسك مجاز عقلي بلا يدادا وإن كان هدوية ينقله كي نقلنيا من معنى كان نقلنيا لمعنى أو نقلنيا لعلاقة يا وقرينة أولا ذو نقلنيا فإن منعت قرينته قرينتي صدي منعضه إرادة المعنى معنه أجددي الموضوع له لو دجي فمجاز بالاستعارة ويان إن كانت العلاقة المشابهة هذا علاقة المشابهة هاي ومجاز مرسل ويان إن كانت العلاقة هذي تهي غيرها غير المشابه مجاز مرسل أبو نقلنيا وإن لم تمنع القرينة هدينا قرينة مانعة أهين فإن كان بالكاف كاف هدو كسوغن يهي وكان يا ونحوهما أدواتك هدو كسوغن يهي فتشبيه ويان وإلا هديك له فبكناية فكناية كناية وي ولهذا سلا درتيد انحصر وحا هلكا كسو كوبمي علم البيان انحصر علم البيان علم البيان كوحو كوكوبمي في تشبيه تشبيه إيو والمجاز مجازك إيو والكناية كناية صدح لا شيء بكسو كوبمي haddii lagu dhaha cilmul bayaanku imisuu ka hadlaa maxaad odhanaysaa saddex keliya ayuu ka hadlaa saddexdaasina waa maxay waa atashbiih walmajaas walkinaaya kolkaas welibana yaa asala majaas iyo kinaayo oo tashbiiha sababta loola yimid waa maxay waa qayb xaqiiqada ka tirsane majaaska qayb ka tirsan baa ku dulbinaysan baynu nidhi intaa aawadeed baa loola yimid albaab alawal baabka koobaad fi tashbiihi tashbiiha ayuu ku sugan yahay tashbiiha ayuu ku sugan yahay baabka koobaad tashbiiha ayaynu kaga hadlaynaa buu ku leeyahay in yaroo cajiiba buu halkaa ka qorayo iclam waxaad ogaataa ana litashbiihi inuu u sugan yahay mowqican mowqic xasanan wanaagsan fi lbalaagati balaagada wadaalika kaasina liikhraajihi saaridiisa weeyaan alkhafiya kay shayga qarsoon uu saarayo ila aljaliyi daahir buuna u saaraya wa idnaa'ihi soo dhowayntiisa weeyaan albaciida uu soo dhowaynayo min alqariib buuna ka soo dhowaynaya yaziidu lmacnaa wuxuu u siyaadiyaa rifcatan sarrayn iyo ووضوحا وضوح ويكسبها وحو كسبا توكيدا توكيد إيو وفضلا فضل ويكسوها وحو ويا شرفا شرف إيو ونبلا سرين فهو فن فن ويان واسع النطاق نطاقي سواسع يهي فصيع الخطوة كلابدي سنائي فصيح تهي ممتد الحواشي حواشدي سنائي دار تهي متشعب الأضراف أضرافتي سنائي لاميستي متوعر المسلك مسلقي سنو متوعر يهي عدلاء بكل يهي غامض المدرك مدركي غامض المدرك haleelkiisuna uu qarsoon yahay daqiiqu lmajra majrihiisuna uu daqiiq yahay ghaziiru ljadwa faa'iidadiisuna aad ay u badan tahay wa ghaziiru ljadwa haddaba tashbiihu waa maxay bal joogay atashbiihu tashbiihu awalu dariiqatin waa dariiqada koobaad oo tadullu calayhi ay ku tusinayso adabiicatu dabiicadu ay ku tusinayso libayaani almacnaa macnaha bayaamintiisana ay ku tusinayso tashbiihu waa dariiqa koobaad ee dabeecadu ay macnaha bayaankeyga kugu tusinayso waa dabci ilaahay baa isaga keen abuuray inaad tidha iminka caamadeenii ree miyiga ahayd haddaad u tagto ay kuu warramaan lazman dariiq tashbiih bay kuugu warramayaan waxay tashbiih bay maanta o dhan kuwa kaaga hadlayaan kolkaasay ku odhanayaan ma ninkaas oo kale kaladan isu tashbiihi maaha cilmi mayna baranin tashbiihu faa'iidadu leeyahayna ma yaqaanin ilahay baa ku dabeeceeyey laakiin waa luqadeennii buu ka mid yahay luqadeennii caadiga ahaydee dee ummaddu taqaanay ayuu ka mid yahay أول طريقة وطريقة كوبان وتدل عليه طبيعة طبيعة أي تصصه لبيان المعنى معناها بيان تيدنا أي تصصه وهو يسوق في اللغة حق اللغة تشبيهه التمثيل تمثيل وياك وتمثيل بويا تمثيل شيء كانوا تصالة هانا ذو حقوقها أنتو وعند علماء البيان علماء علماء البيان كأكتودنا مشاركة أمر أمر لو ذاك سيجي ويان لأمر أمر كلو لو ذاك سيجي في معنى معنى أمر كهرواء محي ومشبهي أمر كدنبرواء محي ومشبه به في معنى النوامح ووجه شبهه بأدوات أدوات بنا كل وذاك ثنية أدوات كأو معلومة لا يقال أدوات كاسي نوامحي وأدوات التشبيه مشاركة لفتر كيغو نوامحي وبتشبيه كقولك أرى هذا بويا العلم كالنور علم هو نور كأوكل في الهداية حق هنون انت إمك أمر كأمر لو ذاك ثنية شيء وامحي أمر كأمر لو ذاك ثنية أمر كوذاك ثنية وعلمك كل وذاك ثنية نوى نورك وشيء لو ذاك ثنية نوى هداية آذاتك اللي سكتوا سيئين وحويا محي كاسك ويان العلم كالنور في الهداية فالعلم علمك مشبه ويان والنور نور كنا مشبه به ويان والهداية هداية وجه شبه ويان والكاف كاف كنا آدات تشبيه ويان فحينئذ هضب أركان تشبيه تشبيه أركان تيسو أربعة نفر وي مشبه وكو ومشبه به واللبا ويسميان وحر لغو مقعابا طرفي تشبيه تشبيه لبدي صدرفود أيا لغو مقعابا ووجه شبه ووجه شبه ووجه شبه ووجه شبه وأداة تشبيه أداة تشبيه ملفوظة بأداة تشبيه نقون كرتا أو ملحوظة نوي نقون كرتا وفي هذا الباب باب كما حكسوغا مباحث مباحث بضن أيا باب كن كتير بوليا مباحث بضن إن شاء الله تعالى تبينو يردقان إن يوم أنت أن يسوغيسين بل إلا بالله بيون أقعي نوغو شوغو بالله توفيق المبحث الأول في تقسيم طرفي تشبيه إلى حسي وعقلي مبحث ككوباد إيه تشبيه لغاها ليو لبدا طرف تشبيه ليه هي أيا لقيبينيا وحنا لو قيبينيا لبدا طرف حسي إيا عقلي با لو قيبينيا حسي وحا لو يقانا وحا حواست شنتيه أي هلاشا إساقا دكتا ذا مقليسا أما إشا ذا أركيسا ama sidaad garanayso dareenka dareenadaadii kale shanta xawaastii shanta ahayd ayuu wuxuuni dareemayaan labada darafna waynu garanaynaayo mushabaha iyo mushabahun bihigaba haddii ay wax maxsuusa yihiin ay ishu qabanayso xisiyaan baa la yidhaha hadday labadaba dhegtu ay qabanayso ay maqlayso xisiyaan baa la odhanaya haddii dareemadii kale ay saasoo kale udi qabanayaanna wax la taaban karayo dee dareenka jidhkii uu dareemayo uu yahayna waa noocaas oo kale xisiyaan أي مدركان كوال هليل في تقسيم طرفي تشبيه إلى حسي وعقلي مبحث كوبات طرف تشبيه تشبيه لبذي طرفات المشبه والمشبه به ويان إما حسيان حسيان نيهين لبض بين حسيان نقضان إيا لبض بين عقليان نقضان إيا إني مختلفين نقضان وكهوري مشبهين حسيهي كدنبه مشبه به قلنا عقلي إيا إني سيدا عكسي قيد نقضان كهورانو عقلي نقضان كدنبه حسي نقضان أفر صورة afar suuro ayaa ka soo baxaya afartaa suuro xisiyaan bay isla noqonayaan caqliyaanna way isla noqonayaan mushabaho caqliya iyo mushabahunbihigoo xisiya iyo cagsigeed waa mushabihiyo xisi iyo mushabahunbihigoo caqliya afartaa suuro ayaa ka soo baxaya afarta tusaalaba waynu qaban karnaayo si fudud baynu ku qaadanaynaa fii taqsiimi darafay tashbiihi ilaa xisiyin wa caqliyin darafa tashbiihi tashbiiha labadiisa darafood almushabah iyo walmushabahun bihi weeyaane إما حسيان إني حسيان يهين أي مدركان كوالا قرانيو بيحد كوالا هليليو بيحد الحواس حواس تمتكود لقوها ليليو حواس الخمس إيه شنطة الظاهرة إيه الظاهر كأولي منا حواس خمسة إن لقوها ليليو إن لقوها ليليو بقوء لوك القاضية هدي حواس خمسة إن لقوها ليليو حسيان بالورنيا انت إن أنتو سالها قارين واحد شراء إريادة بدكود خيالي وحي لورين شري مقرانيسا خيالي قيورداني إمك حسي قوتو هوسكيليا waayo khayaaligu ma aha iskii wax xawaastu ay garanaysa eh laakiin maaddada uu ka samaysan yahay ee maskaxdaadu ay iskaga geysay maaddadaa ayuu xisku haleelaya waxa isaga xisku uuna haleelaynin ee laakiin maaddadiisa xisku uu haleelayo khayaali baa la odhan jiray iminkana xisigu inoogu dhex jira waa tusaale ahaan ninkaa shaacirka ah qowlkiisa kaana alxubaaba almustadiira bira'siha kawaakibu durin fii samaa'i caqiiqin kolkuu leeyahay wuxuu leeyahay kaana alxubaab waxa weeyaan biyuhu faqaaqiicda yaray yeeshaan wax baalaan soo boodboodaya yeeshaan biyuhu taasuu doonayaa inuu tilmaamo kaana alxubaaba xubaabka almustadiira ee soo wareegsan almustadiir bira'siha ra'sigeegu uu soo wareegsan yahay buu ku leeyahay ee kuusan xubaabkaa yareer ee kuusan waxbad moodaa buu leeyahay waa xoorka uun adigu idhahaaye kawaakibu durin xidigo jawhar ah ayaabad moodaa buu leeyahay xidigo yaryaroo jawhar ah ayaabad moodaa buu yidhi oo fii samaa'i caqiiqin same gebigeeguba caqiiq ah ka samaysan oo ku dhex taalla buu ku leeyahay samadani waa biyihii ma arkaysa faqaaqicduna waa biyuhu dee wax yar ay soo sarada usoo tuuraan xoorku waa kan biyuhu aburka xoogga ay ku kiciyaan faqaaqicduna waynu aragno waxaan ay dhulka ka soo daayaan weeyaan ee soo boodboodaya xidigo yaryaro waxbad moodaa buu ku leeyahay jawhara haddaba kawaakibu durin maynu naqaanaa xidig jawhar ka samaysan ma waxa la arkayba xawaastu may haleeli kartaa xidig jawhar ka samaysan may haleeli kartaa ma haleeli karto oo sabab xidiga waynu aragnayma jawhar bay ka samaysan yihiin may kama samaysna dee laakiin waa khayaali maskaxdiisa unbaa istiri qurux badana xidigta haddii jawhar laga samayn lahaa waa khayaali xidig yaroo jawhar ka samaysan waa wax iska khayaaliyoona wax jira ahayn laakiin maadadiisaa la garanayaayo xidigtu wax la garanayo mun ahayn oo la arki kara ishu qabanayso jawhartuna wax la arki kara miyayna ahayn kolkaa shaygan kawaakiba durrintani dee xidigo jawhar ka samaysani maxsuusba maahee maadadiisa oo kawaakib iyo durriya uu iskaga tegey ayaa ah maxsuus kolkaa waa lagu waa khayaaliga qaybkii la odhan jiray maxsuuskayna iminka inoogu jiraan waa ka intaa erka ugu sharxaya فإن هذه الكواكب والسماء لا يدركها الحس لأنهما غير لأنها غير موجودة ولكن يدرك مادتها التي هي الدر والعقيق على انفراد والمراد بالحباب ما يعلو الماء من الفقاقيع وضمير للخمر ومنه أيضا قول الآخر تصالك لنا كفية وكلية وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تساعد أعلام ياقوت نشر على رماح من زبرجد وحيري وكأن محمر الشقيق جيت كيرا شقيقة waynu ka midaysannahay baan u malaynayaa soomaaliduna mala shaqiiqun bay tidhaahdaa geedkan yaree cascas ee miyiga ka baxee caanaha yarle intan un la egaado weeyaan geedkan yaree la moodo in gebigiisaba inuu yahay maxaanku idhaahdaa maxaanku idha bahashan dumarku ay marsan jireen xinaha oo kale waa geed yaroo cas weeyaan ya ma sii weynaade sidiisa ma weynaade intan un bulaaleegaya waxa maaha inta badan meelaha dooxyadoo kalena u ka baxaa waa geed cas adigu midabkiisa casaana وكأن محمر شقيق جيت كي شقيقة هاي آت كوسي عسعسابوك ليهي إذا تصوب أو تسعد مركو يرلح لحبه ومرنا سري أكعو مرنا هاس وأنقضه تصوب مركو هاس أكعو أو تسعد أما أسري أكعو مركو يرلح لحبه دريش يرسيني سيبو ليهي أعلام ياقوت وحمد مدى علم ياقوت كسميسا ونشرنا لك لبحي علنك على رماح ورمعيا لقدلك لبحي ومن زبور جد نسنا زبور جد كسميسا هذا aclaamu yaaquutin baan doonaynaaye aclaamu yaaquutin yaa arkay aclaamu yaaquutin calan yaaquuda yaa arkay calankumuna marun ka samaysnay waxaynu aragnay marun buu ka samaysan yahay calan yaaquud ah maynaan arg waa khayaali weeyaan khayaali oo isagunba iskugu sheekeeyey maskaxdiisii unbaa sawiratay calan khayaa yaaquud ka samaysan min rimaaxi zuburjadin kolkuu yidhi waran zuburjad ka samaysan miyaynu aragnay isagana mise waranku geedun buu ka samaysan yahay lagama sameeyo macdantaaba lagama sameeyo dee macdantaa ee muranka geedun baynu ka samaysanaa haddaba aclaamu yaaquutin calan yaaquudihi ma jiro xawaastuna ma haleelayso laakiin maadadiisay xawaastu haleelaysaayoo calan ahaana iminka haddaad suuqa u baxda ad arki yaaquut ahaana dee haddii aad damaagto waa la heli karaa isagana rimaaxa min zuburjad uuna leeyahay rimaaxana sidiisaa loo heli karaa zuburjadkana sidiisaa loo heli karaa laakiin iminka waran yaroo zuburjad ah meella ka heli mayno ama calan yaroo yaaquut ah wax maxsuusaba maaha waa khayaaligii maxsuuskay inoogu jiraan kuwani فإن الأعلام والياقوت والزبرجد والرماح موجودة لكن المشبه الذي مادته هذه ليس ليس موجودا ولا محسوسا والمراد بالعقل عقل ما حلو وجه ذا أبو ليه سجنا عقل ووح محسوس عين صومها عقل ووح وجه ذا ما لا يدرك هو كان سجل لجرنين ولا مادته مادته سناء لها ليلين بإحدى الحواس الظاهرة أن لها ليلين ولا إدراكه عقلا فيدخل فيه الوهم عقل جنا محا سو غليا وهم جيبا سو غليا او وهم قيبت عقل هذا اول هوري كما جيرين sida khayaalku qaybta maxsuuska uu ugu jireen afar shay baa jira shay maxsuusa iyo shay aqliya iyo shay khayaal ah iyo shay wahmiya afarta shay baa jira hadaba afartii laba baa imika lagu soo ururiyay maxsuusiya macquulun baa lagu soo ururiyay maxsuuski yaa ku biiray oo xaqiisa maray khayaalkii baa raacay macquulkii iyo aqligana yaa raacaya wahmigii baa raacaya bal wahmigana haddaad aragti maa laa yudraku huwa walaa maadatu biixda alxawaas waxa isaga iyo maadadiisa toona isaga isaga lama garanayo maa laa yudraku huwa biixda alxawaas kolkaa maxsuuskii baa baxay soo maahayn walaa maadatu biixda alxawaas halkaana maxaa baxay khayaaligii baa baxay soo maahayn bala idraakuhu caqlan fayadkhulu fiihi lwahwi wahmi wahmigu bal jooga isagu muxuu ahaa wahwa maa laa yudraku huwa walaa maadatuhu biixda alxawaas laguma garanayo oo waa caqligii oo kalun laakiin wuxuu kaga duwan yahay loo wujuda fi lkhaarij haddii khaarijkan uu soo bixi lahaa lakaana mudrakan biha xawaastaa lagu garan lahaa laakiin caqliga marnaba isaga xawaasta laguma garanayo dee si kasta haddii la sameeyo xataa fardi la sameeyo low kaana low low wujuda fi lkhaarij xataa haddii ta fardigaa la samayn lahaa caqliga xawaasta laguma garto oo xawaastaadu ma haleelayso caqligaagunbaa dareemaya laakiin wahmiga haddii la fardiyo oo adduunkan loo soo saari lahaa oo la heli lahaa xawaastaa garan lahayd wahmi baa la yidhaha kaas oo kale tusaalihiisu waa maxay bal joogay waa ka qawlihi waxaan filayaa imrulqays buu ahaa ayaqtulunii waalmashrafiyu mudaajicii ومسنونة زرق كأنياب أغوالي وحيد أن يقصدني ميدي ليانكني والمشرفي سافتي مشرفي لورنجرينا مضاجع كدين عيقو باتشي فاي أنا أقول سيستاتي تمشرفية ميدي ليقو هنجبية ومسنونة ليبب زرق وذا بلوغ أو كأنياب أغوالي غولالك معيهو قاعد مودانا أكتي ذيك بوحان بوليه غولك ما تقرانيسا حل وحي هي لما قرن يقول قولك واجي فيلين لسوماليد waxay oran jirtay oo kale in badan baan idin soo qaadaan malaynaya ee kuwa waxan jirin oo la garanaynin weeyaan guul kulkii la tilmaamayo arabtu waxa jiray waxay iska dhaadhiciyeen oo nin kastiba yaridii uu kula kulmay wax guul la yiraahdo jiro dadka cuni jiro leeyin jiray inta ku dhawaaqo baan halka ku dhimanaysa wax afla wax arkiin waxa wax jira ma wax la iskugu sheekeeyay weeyaan kulka guulkii ayuu hadana miciye u sameeyay guulku wax jira ma ahayna ma garanaysaa haddana miciyuu u sameeyey guulkii kolkaa anyaabu aqwaal anyaabu aqwaal ma maxsuus baa maxsuus maaha soo maaha eeg maxsuus maaha isaga iyo maadadiisu toona dee guulkii kol hadduuna jirin anyaabtan uu sheegayaana wax jira maaha xataa haddii laakiin la fardin lahaa oo haddii la adduunka loo soo saari lahaa guulkaa indhuhu mayna arkeen de miciyaha mayna indhuhu arag dee guulkan wa waxa waxa dadka cunana mayna indhuhu arag mise wax mise dabayl yaroo dadka cuntaa jirta waxayna ishu qabanayna dabayl oo kale ah oo saa dadka ku cuna mu jiraa may waxay ishaadu qabanaysun weeyaan waxan ama mici ha lahada ama ha aha kolkaa wahmi weeyaanoo haddii la qadari lahaa ama far tafriid laba samayn lahaa oo adduunka loo soo saari lahaa maxsuus buu noqon lahay xawaastaa gelan lahayd waad aragtaa aynu kitaabkeenna usoo noqono intaa yar waxa weeyaan taqriirkaa yar maad ila qabtiin oo ma idiin qoraya ma idiin qoraya soo mahayn waa maasha allah طرف تشبيه تشبيه لبدي طرفه المشبه والمشبه به ويان إما حسيان حسيان نيهين أي مدركان والله عليليو بيحدى الحواس حواس متكود لجوها ليليو حواس الخمس إيه شنطة الظاهرة إيه ظاهر كا نحو أنت كالشمس في الضياء أنت مركع تلامورة محسوس هين تعديك إيش على بقى كالشمس شمسنا ومحسوس كل مشبه مشبه به جيب محسوس بين أغلين وكما في تشبيه الخد بالورد أما بالورد هذه طبعا كاغا أبح أوكل لقو تشبيهيو أو لقو يراهدو خدك كالورد أوكله طبعا كم يين إيش هليلين أركينين وردك أبح أنا مين إيش هليلين واحسيان لبضبة وإما عقليان إني عقليان يهين عقليان كنا وامحي أي مدركان بالعقل إن عقل يقول لقو قرنيو أو إنهم حواسي هليلين نحو العلم كالحياة العلم كالحياة كل قينو نراهنو علمك عقلينا دريمية عن علمك اللي يراه de inagu maynaan arag cilmi lugaynayo cilmi meel taagan toona eh cilmiga caqligeennan baa dareemaya xayaatada oo nolosha ana caqligeenna garanayo dareemaya nolosha laakiin nolosha iyada laftarkeenna maynaan arag de waynu garanaynaayo kolkii nebigu geerida sawir ka bixiye calayhi salaatu wasalaam waad aragtay xadiidkaa intay muxadisiintu ku kala kaceen markii qiyaamada dee wankan wankaa weyn ee geesaha inta buurta yar ee ahlujannihi ahlunaarka lasoo dhex joojiye halkaa lagu gowraco geerida waxay yidhaahdeen malaha isagu wuxuuba ahaa wanba weeyaan bay yidhahdeen halkaa ayuu kaga duulaya noloshana suuratu tabaarak bidaayadeeda mufasiriinta waad aragto waa faras bay ragga barhkood yidhahdeen faras noloshii faras oo kale tusaale ugu soo qaateen waxaas wax jira ma aha faraskaah iyo waxaa toona dhegaysan mayno waa macquul xayaatadu cilmigu waa macquul xayaataduna waa macquul labadooduba waa macquul xataa mawdka laftarkiisa ayaa macquul ah mawdkaa macquula laakiin hamoodin wan yaroo boodaa inuu jiro meel kasta u buuhaya iminka alcilmu cilmigu kal xayaati xayaatadoo kale weeyaan cilmigaasi waa macquul xayaataduna waa noloshiiyo waa macquul wanaxwu addalaalu can alxaqi kalcama addalaal lumidda can ilxaqi laga lumaa kalcama waa indhali iyoo kale dalaalkaasi waa macquul alcamaana waa macquul iyaduna macquul weeyaan iyada laftirkeeda waa camuhu macquulaadkay ku jirtaa wanaxwu aljahli kalmowt jahligii macquul buu soo qaatay maarkaysa mawdkiina macquulka iminkaan kuu sheegaya waa kala soo qaatay labadooduba waa macquul oo caqligunbaa garanaye dee waa kanoo inta badan udabadaad aragtay qaabkay ku sawiraan iyo ninba u noocu soo qaato waa macquul mawdku geelid waa wax macquula halkaan iyagoo caqliyaana baynu ku haynaa somayn mushabihi mushabahun bihigii wa ima almushabihu inuu mushabihu yahay xisiyun xisi walmushabahu bihina caqliyun uu yahay waa ka saddexaad naxu dabiibu suu ninka xumaanta dibiya kalmowti geeridoo kale weeyaan ama xumaanta dawaynteedu waa geerida oo kale buu ku leeyahay kolka iminka tabiibu suu kolkaynu nidhaahno mushabihu waa xisi mushabaha tabiibku dee waa xisi waad arki kartaa tabiibka waad arki kartaa oo xisi weeyaan laakiin mawdku waa mushabahun bihi iyo waa macquul waa caqli mawdku mushabbihiyo cisiya iyo mushabbihiyo caqliya taa cagsigeeguna waa maxay waa ka afraade wayma almushabbihu caqliyun waa mushabbihu caqliya walmushabbihu bihi xisiyun iyo mushabbihu bihi iyo xisiya naxu alcilmu kanuur alcilmu kanuuri cilmigu waa nuurka oo kale haddaba cilmigu iminka waa maxay tusaale ahaan kolkaan soo qaadano waa caqli weeyaan cilmigu nuurkuna waa wax dee indhihu ay garanayaan ay haleelayaan xawaastaan ku haleelaynaa nuurka oo iftiinka waa taqaanaa waa cagsi kii hore cagsigeed ayay tusaalayowgaasoo kale noqonayaan almabxath athani intaa yar waxay noogu soo qaaday mushabbaha iyo mushabbihumbihiga oo marna xisiyaana marna caqliyaana marna mukhtalifaana mukhtalifaankaasay laba suura ka soo baxayaan afar qaybood bay darafu tashbiihu noqdaan mar waa xisiyaan mar waa caqliyaan marna waa mukhtalifaan afartaa hadda kadib haddaba haddaad tashbiih kasta aragto waxa laga yaabaa in lagu yidhaha tashbiihani ma xisiba ma caqliba ma mukhta waa noocee sheeg baa lagu odhanaya almabxath athani mabxadka haaniga ah fii taqsiimi darafa tashbi darafay tashbiih tashbiiha labadiisii darafoodana iminka ka hadlaynay unbaa haddana la qaybinaya biictibaari ilifraadi xagga mufradnimada markaynu ka eegno iyo wa tarkiibi murakabnimada ifraadka iyo tarkiibka markaynu ka eegno haddana isagii un baynu qaybinaynaa darafa tashbiihi tashbiiha labadiisa darafood waa almushabbah iyo walmushabbahu bihi imaa mufradaani labaduba mufradaan inay yihiin mulaqaani waa mulaqa mufradaan mulaqa oon qeydba wadanin naxwu daw-uhu kashamsi iftiinkiisu waa cadeedda oo kale iminka mushabihu waa maxay saw daw-uhu maaha miyuna mufrad ahayn mulaqa waa mufrad mulaqa mushabbahun bihiguna waa maxay ashamsi muna ahayn isna mufrad mulaqa waa mufrad mulaqa haddaba in yar aynu is ogaane waxaa laga yaabaa inaad iminka tusaalaha u fahantid inuuna mufrad mulaqa ahayn hortana idiin qoraya nooca daw-uhu ka shamsi daw-uhu kolkaan idhaa xagguu mufrad ka yahay baa lagu odhan karaa sowka idaafe ku qayden daw-u muxuu ku qaydan yahay alidaafa ila damiir sow maaha kolkaa mutlaq maaha ee idaafada kaa lagu qaydaa lagu odhanaya qaydku hadduu tashbiiha wax ku soo kordhinayo sax weeyaan oo waa ka la ictibaarinayo hadduuna qaydku tashbiiha waxba kusoo kordhinaynin mufrad baa loo yaqaanaa mufrad buu noqonaya kolkaas tashbiiha iminka damiirkaasi wax alla wuxuu kusoo kordhinaya ma jiro wuxuu ku biirinaya ma jiro ereyada tashbiiha wax ku biiriya iyo ereyadaan ku biirinin tusaalahaagumaad ka qaadan doontaa insha allah daw-uhu ka shamsi aw muqayadaani inay yihiin muqayadaan waa mufradaan laakiin maxay ah muqayadaan ah oo way qaydan yihiin wa taqyiiduhu bilidaafa aw ilwasfi aw ilmafcuul aw ilxaal aw idafi aw bigayri dalika halkaa muxuu ku yidhi waxyooga wax lagu qayda maxaa kamida buu ku yidhi idaafadaa ku jirta sow maaha daw-uhuda iminka mayna idaafo kii wadanin idaafu watay wa yushtarad fi lqayd qaydka waxaa la shardiyaa an yakuuna lahu tacsiirun fii wajhi shabah inuu tashbiiha ama wejhu shabaha uu tacsiir iyo raadiin ku leeyahay iminka daw-uhu haadii wejhu shabaha tacsiir may kulahayd xalla waxay kulahayd ma jirin saasaynu ayaynu u ictibaarin weyneen aw muqayadaani inay yihiin waa mufradaan laakiin aan mutlaq ahayne muqayadaanah mufradaankaah aynu ku tilmaamayno inay muqayadaanka yihiin ee muqayadka noqonayaa uljoogay maxay noqonayaan tusaalahoogu waxa weeyaan asaaci ninka sacyaya ee shaqaynaya bigayri daa'inin faa'iidali ideed ka raaqin ku qorayo oo kale weeyaan calalmaa'i biyaha dushooda ninku haddii uu shaqaalo yahay u maantoo dhan u soo maantoo dhan buu kacaya subaxdii buu tukanayaa ma seexanayo caynimo bariisatadii soomaalidu sheegaysay ayuu ku dhaboobayaa subaxdii markuu kaco waa subaxdii maantoo dhan buu ayuu dhididayaa oo caawa cishaayigaa laga yaaba inuu soo hoydo shilina ma wato suuqa unba saa u dhex fadhiya wax alla wuxuu qabanayaa ma jiro adduun iyo aakhara toona kelmad ma soo faa'iidaysanin shilinna ma soo shaqaysanin ninkaasoo noocaasoo kale kolkuu yahay eeg hadda tusaalead doonaysaa inaad xagga wejshabaha inaad si fiican ugu tagto asaacii bigayri daa'ilin wax alla wax faa'iiduu ninkaasi shaqaynaya ma jiro una shaqaynaya karaaqimi cala almaa hebelo waxaad lamid tahay uun nin intuu istaagay uu berkad weynoo biyaa ku soo baxay intuu khad u qaatay ama qalin yidhi maantao dhan waxbaan ku dul qorayaa haddaad qur'aanka o dhan ku dul qorto biyo maxaad u malaynaysaa xarafka markaad farta saartaa kuugu dambayso maaha halkaasuu ku baaba'aya karaaqim cala almaa ama cala alhawaa bal iminka insha allah waraaq ka dhigo halkan iminka hawaden ag horteenna bal bismi illaahi araxmaan araxiim ku qor may muuqanaysaa ya kolka waxa weeye shaqadaadi noocaas oo kale ayaa doonaysa inaad tidhahdo ninkan haddaba labaduba waa muqayadaan asaaci maxaa lagu qayday bigayri daa'in arraaqim maxaa lagu qayday dee mid kastaaba wejishabaha ayuu taasiirinaya oo taasiir buu ku leeyahy waayo asaaci ka raaqim cala almaa maynu odhan karnaa oynu qeydka ka reebi karnaa nin kastoo shaqaynaya ma nin biyo wax ku dul qorayo kala mise rag faa'iido le baa jira oo shaqadoodu faa'iido yeelanayso rag faa'iido le baa jira oo shaqadoodii faa'iido yeelanayso asaaci bigayri daa'ilin karaaqimi cala almaa karaaqimuun ma odhan kartid oo cala almaa kama tegi kartid waayo karaaqimuun haddaad tidhaa dee qoraalkii baad fudaysatay markaa qoraalku waa qaali weeyaan qoraal cajiiba baa jira oo wax ka sarreeya ayn jirin muxuu kaso aw mukhtalifaan mukhtalifaankana bal haddaan eegno naxu sakruhu ninkan foolkiisu ka lu'lu'i lu'lu' baad mooddaa almanduumi oo si fiican loo taxay sakrigu fool keliya ma aha mufradun mudaafun limacrifatin yacumu sow maaha waa ilkihiisunba loo jeedaa sakruhu ilkihiisu ka lu'lu' waa lu'lu' oo kale almanduum si fiican loo taxay manduumkana dee kutusinaya kolkaas sakrigii damiirkaa idaafadee lagu qeydey mafaa'idu ma tacsiir buu leeyahay damiirkaasi waxba tacsiir male sakruhu kolkaa waa iska mufradkaasi mufrad mutlaqa lu'lu'i lmanduumna lu'lu'iina maxaynu ku qeydnay almanduum baynu ku qeydnayoo manduumkani weju shabaha ayuu tacsiir ku samaynayaa oo waayo lu'lu'u uu kala qurux badan yahay ka manduumkaa sii qurux badan kolka xagga quruxda ayuu sii tacsiirinaya dee sidaad garanayso sakruhu foolkiisu ka lu'lu'i waa lu'lu' oo kale lu'lu'i almanduumi si fiican loo taxay iminka mushabaha ayaa mufrada sow maaha mushabahun bihiguna waa muqayad sow maaha kan cagsigiisu muxuu noqonaya alcaynu zarqaa isha buluugiihi ka sinaan waa waranka oo kale ishu markay buluug tahay maxay u eg tahay buu leeyahay waran oo kale ayayba u eg tahay buu ku leeyahay soo tusaalaha idiinma qorayo idiin qoraya haddaba mushabahu waa alcayn laakiin maxaynu ku qeydnay kelmadda cayn a maxaynu ku qeydnay azarqaa baynu ku qeydnayo il kastaa dee waranka uma egee ta buluug buluugga abuu doonaya inuu yidhaahdo alcaynu zarqaa ka sinaan mushabahun bihigiina maxaynu ku qeydnay waxba kumaynaan qeydin mufrad mulaqa baynu mushabahun bihiga ka dhignay mushabihiina mufrad muqayada baynu ka dhignay iminka imika imisaad iga haysa mufradaan mulaqaana waan soo baranay daw'uhu ka shamsi weeyaan mukhtalifaankiina laba tusaaleynu mufradaan muqayadaanana waynu soo baranay labaad iga haysa mukhtalifaankiina laba inooga soo baxay arbaca ma iga haysa mushabihiiyo mushabahun bihiga xaggii mufradnimada maxay iminka ka marayaan mushabihiiyo mushabahun bihigu marka la eego xagga ifraadka iyo tarkiibka mar waa mufrad marna waa murakab mufradkii afar buu uqaybsamaya waa afartaa iminkaan soo marnay afartuba mufrad bay isla ahayn mufradaan muطlaqaan mufradaan muqayadaan mufradaan mukhtalifaan afar soo ma ahayn afartuba dee mufradaan bay isla ahaayeen mufradaan mukhtalifaankay laba ka soo baxayaan inuu ka hore mufrad yahay mutlaqa ka dambena mufrad muqayada iyo tan cagsigeedee waa labadan tusaalaha kuwa qoranee sakruhu ka lulu ilmanduum iyo alcaynu zarqaa ka sinaan arbaca soo igama haysid afartuba mufradka ka tirsan afartaasiba mufradka unbay ka kooban yihin ay ka tirsan yihiin wa imaa murakabaan waxaa laga yaabaa inay murakabaan noqdaanna waa iska dhici kartaa waa labadiiba tarkiiban tarkiib oo lam yumkin uun suurtoobaynin ifraadu ajzaa'ihima ajzaadooda in la kala ifraadiyo oo xaggayn u suurtoobaynin xataa waxaa lumaya eeg maqsuudkii baa lumaya macnihii maqsuudka ah ayaa lumaya macnana ma yeelanayo tashbiih quruxna ma yeelanayo kolkaa waa murakabaan suurtagal ayna ahayn in la kala fasliyaa welibana ajzaadiisa waymaa murakabaani tarkiiban lam yumkin ifraadu ajzaa'ihima waa ka qowlihi ninka gabayaagaha qowlkiisa muxuu yidhi ninkaa gabayaagihi bal joogay
كأن سهيلا ونجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها كأن سهيلا سهيل وحمد مودا والنجوم حدقوهن وراءه أي كضم بيان صفوف صلاة صفوف صلاة كتر أياد مودا وقام فيها دحلو واشتاغي إمامها إمامك صفوف صلاة أقعي أياد مودا بكلية هذا بتشبيهني لماذا طرف هو مركب مشبه ما قرنسا ومركبان ولي بناء لك لفسلين كريمين mushabaha ma garanaysiin iminka halkaa mushabaha ku jira waa maxay mushabaha halkaa ku jira wa suhayl iyo nujuumun waraa'ahu intaas oo dhan baa suhaylkaa xidiguhu ay daba taagan yihiin suhayl ma garanaysaa ereygan ma nin baad moodaysaa waa xidig weeyaan iftiin badan isaguna xaggan ka soo baxa kolkaa xidigaa suhayl la yidhaah ee xidigaha kalena ay daba taagan yihiin xidigaha kalena ay daba taagan yihiin ayaa mushabbah ah mushabahun bihigana maxaynu ka dhignaa waa sufuufu salaatin oo qaama fiihaa imaamuha intaasoo dhan baa iyaduna mushabahun bihiga xidigaasi dee sidii sufuufta oo kale ayuu xidigaha ku yar hor jiraan xidiguhuna way ku daba jiraan dee carabtu waxbay ka indhafiiqnaayeen markay saa u eegaan ay durtaba sawirka ayaa usoo baxaya markaasuu yidhi kaana suhaylan wanujuumu waraa'ahu suhaylkan xidigaha kale ay daba taagan yihiin waxbaad moodaa markii isaga iyo xidigaha daba taagan aad wada eegto suuradaasi waxayba leedahay صفوف صلاة قام فيها إمامها rag salaad ku jira uu imaamkiina hor galay ayaabaad moodaa buu ku leeyahay iminka haddaba tashbiiha noocaas oo kale ama arkaysa suhayl saw imaamka ma shabahayo suhayl muxuu shabahaya isagu imaamka saw ma aha xidigaha kalena maxay shabahayaan sufuuftii saw ma aha haddaynu nidhaahno kaana suhaylan imaamun haddaynu idhah suhayl imaambaaba maanta la moodaa dee xagguu uheeg yahay baa lagu odhanaya wakaana sufuuf wakaana nujuuma sufuufun haddii lagu yidhah xidigihii maan caawa sufuuf baaba la moodaa haddii la yidhah xaggay ugu eeg yihiin baa iyagana lagu odhanaya oo sawirkii ma soo baxayo waayo sawirku wuxuu soo baxayaa markii suhayl iyo xidigaha la is agdhigo ee suhaylkan iyo xidigahan kala horeeya aad eegtid ayaa ayay u wada egaanayaan maxay imaamkii iyo sufuuftii ayay u wada egaanayaan laakiin haddaad kala qaadid oo tidhahdo suhaylun ka waran suhayl ma imaam buu egaanaya xidigahan cirka ku yaallaa way badan yihiin iyagu ma sufuuf bay u egyihiin waa in iskaba soo horjeedin kolkaa sidaad garanaysid tashbiiha lama kala faslin karo faa'iidadii tashbiihu uu lahaa oo dhan ayaa meeshaa ku baaba'aya kuna lumaya waa murakabay ma arkaysaa haddaba waxaa kamida buu ina leeyahay bashaar binu burdi hadalkiisaabaa isna lamida bashaar binu burdi muxuu yidhi kaana musaara naqci fawqa ru'uusina wa asyaafanaa leylun tahaawaa kawaakibu indhool waa ninkani sidaynu horey usoo barannay soo maahayn indhoolahani laakiin tilmaantuu bixin jiray ragga indhaha qabaa mayna bixin kareen weligii dagaal ma teginoo dee ak mahbuub ahaan jiray haddana wuxuu tilmaamayaa uu faanayaayo inuuna dagaalada ka hadhi jirin buu sheeganayaayo wuxuu yidhi wuxuu yidhi kaana musaara naqci markaanu cadowgii isalay buu leeyahay siigadii meesha aanu ka kicinay waxbad moodaa markay fardihii isheleen ee dee meeshii boqolaal ay afka isgeliyeen kaana musaara naqci siiigada la kiciyey waxbad moodaa fawqa ru'uusina madaxa iyaga dushiisa wa asyaafanaa iyo seefaha iyaga dushooda buu ku leeyahay seefaha iyagiina goobteeda joogaan leylun habeen baabad moodaayo tahaawaa uu daawanayo kawaakibu xidigihiisu haddaba ninkan bashaar binu burdiya iminka mushabaha wuxuu ka dhigay ma garanaysaa waa musaaru naqciga fawqa ru'uustooda oo maca asyaaf ah welibana maca asyaaf ah welibana intaasoo dhan baa mushabaha mushabahun bihiguna waa maxay waa leylka xidigihiisu ay daadanayaan haddaba hadduu yidhaahdo ka waran tashbiiha haddaynu kala saarno aynu nidhaahno kaana musaara naqci leylun kaana musaara naqci leylun wa kaana siyuufa kawaakibun tatahaawaa haddaynu nidhahno ka waran seefihiina xidiga daadanayaa la moodaa siigadii meesha ka kacdayna habeen baaba la moodaa tashbiihii baatil buu noqonaya uu lumaya tashbiihii aad buu u lumaya laakiin ragga ahlu balaaqada ah bal hadda dib ugu noqdo xataa jawaahirkii aynu soo dhiganay dib ugu noqdo oo waxay qabaan ragga badhkood in saa la odhan karo rag baa qaba laakiin tashbiiha faa'iidadiisii way lumaysaa la soco rag baa noocaa qabae tashbiiha faa'iidadiisii ma jirayso waymaa murakabaani murakabaan inay yihiin tarkiiban tarkiib oo lam yumkin uun suurtagal ahayn ifraadu ajzaa'ihima ajzaadooda in la kala ifraadiyo ka qowlihi ninka gabayaagaa qowlkiisaba weeyaan kaana suhayla suhayl waxaad mooddaa warnujuumunu xidiguhuna waraa'ahu gadaashiisa ay yihiin sufuufu salaatin sufuuf salaad ku jiraad mooddaa oo qaama fiiha dhexdooda u istaagay imaamuha imaamkoogu id low qulta niyaho haddaad tidhaahdo kaana suhaylan imaamun suhayl imaam baaba la moodaa wakaana nujuuma nujuumtiina sufuufu salaatin baa la moodaa la dahabad waxa tegaya faa'idatu tashbiih tashbiiha faa'iidadiisii ayaa meesha ku baaba'aya buu ku leeyahay waa kowkaasi sow maaha waa murakabaan welibana aan tarkiibkaa la kala faslin karin soo maahayn aw murakabaani inay noqdaan laba murakab tarkiiban tarkiib baa welibana la tarkiibiyey oo idaa ufridad marka la ifraadiyo ajzaa'uhu ajzaadiisa zaala almaqsuudu maqsuudkii waa tegaya min hayati mushabahi bihi mushabahun bihiga sifadiisii buu maqsuudku ka tegaya kamaa taraa sidaad ku arki doontid fii qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa alaatiya ee imanaya xaysu shabaha markuu shabahay annujuuma xidigaha allaamicata iftiimaya fii kabadi samaa xidiga cirka bartankiisana ka muuqda bidurin buu ku shabahay jawhar muntafirin faafsan calaa bisaadin gogol ku faafsan asraqin buluuga gogol buluuga ayaabad moodaa buu ku leeyahay in lagu daadiyey ama lagu faafiyey muxuu yidhi kolkaa ninkaa gabayaagihi
وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نصرن على بساط أزرق بليه
وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نصرن على بساط أزرق وكأن أجرام النجوم حدقها ذاتذو لو حبد مودا أجرام وجمع وجمع جرم جمع جرم ما هذا وجمع جرم جرم هو دندقة جرم هو ذاتذا wakaana ajraama nujuum xidigaha daatadooda waxaad moodaa lawaamican markaay iftiimayaan xidigu waxaa la moodaa marna inay iftiin badan soo daayaan marna inay dib u yar noqdaan baad moodaa xidigu markay aadka u iftiimayaan weeyaan maxaa ka caawiya kolkaa iftiinka badan xidigaha dayixoo la waayaa ka caawiya dayixu inuu maqan yahay waxyagoo ka caawiya weeyaan wakaana ajraama nujuum xidigaha daatadooda waxaabad moodaa lawaamican marka ay welibana iftiimayaan durarun baad moodaa buu kuleeyahay jawhar nusirna la daadiyey calaa bisaadin gogol baa lagu daadiyey asraqin buluuga waa murakab labadooda ma arkaysaa waayo mushabahu waa kee